bsm اllaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu maa jaءa fi اlkibri baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay xugunkii jaaa yimid fi lkibri ku yimid kibirka baababkan marka wuxuu kibirka usoo dhex geliyey kitaabu libaas maadaama uu ka soo hadlay isbaalka iyo waxyaabaha ku tacalluqo kibirkuna uu ka imaan karo sidaas ayuu marka u dhexgeliyey kitaabu libaas uu dhexgeliyey kibirkii qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun وxadaثna hanaadu yعni bn الsarي can abiاlأxwas almacnىa ay macnaahuma waaxidu wa abulaxwas waxaa weeyaan salaam bnu sulaym can caطاء bn saa'd qaala musa muusa bnu ismaaciil riwaayadiisa waxa uu yidhi can salmaan alأqr waqaala hanaadunna waxa uu yidhi can اlأqr abi muslim can abi hurayraةa qaala hanaadun qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam marka hanaad riwaayadiisa qaala qaala rasuulullahi buu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla waxa uu yidhi alkibriyaa'u kibirku ridaa'i weeyaan go'ayga kore waalcadamatu weynaantana cadamaduna isaarii hoosguntigayga wa faman naazacanii qofkii igula doodo waaxidan mid oo minhumaa labadan ka mid ah qadaftuhu fi nnaari naarta dhexdeedaan ku tuurayaa xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa alkibriyaa'u waalcadamatu waa ilaahay sifaadkiisii waa ayb laba macnona marka way leedahayoo ilaahay tilmaantiisa cadamo iyo weynaan bay leedahay wax ilaahay agtiisa ka weynna ma jiro waxa kaloo dhan ilahay agtiisa waa ka yaryihiin ayb marka ilaahay kayrkii wuxuu isu kibriyo ama uu isku weynaysiiyo meeshii ma ooli karto ayb macnaha marka alkibriyaau ridaa'i waalcadamatu isaariina xadiidkan marka cadaa ibni saa'ibaa ku jiro ikhtilaad baana yani uu leeyahay mana la oga abulaxwas qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad midkii uu ka wariyey laakiin xadiidka muslim baa warinaya isagoo meesha alkibriyaau alcizatu ah oo meesha oo iyadu alcizatu ridaa'i waalcadamatu isaari sidaa ay tahay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihiisa alcizu isaari wاlkibriyaau ridaa'iha alcizu isaari wاlkibriyaau ridaa'i yaa muslim uu wariyey marka xadiidka macnaheeduma waxaa weeyaan ilaahay sifaadkiisii waxaa ka mida inuu dhar gashto oo go koray go hoose iyo uu leeyahay miyaa ma ahan sidaas macna oo culimmada xadiidka waxay ku macneeyeen alkibriyaau ridaa'i iyo alcadamatu isaari sida adiga maradaada a adiga u leedahay oo cid kugu qabsan karta aynan jirin sidaas si la-eg baa ilaahayna cadamada iyo kibriyaha u leeyahay yacnii waxaygii waaye anaa iskale yaan laigula doodin sida idinkuba dharka ah idinku u leedihiin ninka dharkiisa in lagula doodo ounan u ogolayn ayb macnahaasaa khadaabina uu sheegay culimmaduna macnahaasay u badan yihiin ay sheegeen macnaa hada alkalaam ana alkibriyaaءa wاlcadamata sifataani lilaahi waxa ilaahay tilmaantu ah waa kibriyaaga iyo cadamada waa dharka ma aha ayb waاkhtasa bihimaa isagaa la gaar noqday labadaas laa yashrakuhu axadu fiihimaa cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto walaa yenbagii limakhluuqin an yatacaطaahumaa makhluuq inuu isa siiyana uma habboona لأنa صفaة المakhluuqi التawaaduc والtadalulu maxaa yeele makhluuqa sifadiisu isagu waa inuu isdulleeyo oo hoos isu dhigo ayb wadarbu الridaaءa واlإizaarana maثaلا الridaaءu واlإizaar ilaahay wuxuu ka yeelay maثل imaahma fii dalika arrintaasuu uga yeelay yaquul والlahu أعlam kama laa yashrak الإnsaanu kamaa laa yashraku اlinsaana fii ridaa'ihi wa isaarihi axadun qofna sida aanu insaanku ula wadaagaynin go'iisa kore iyo maradiisa hoose fakadalika laa yashrakunii fi اlkibriyaa'i wاlcadamati makhluuqun makhluuq iyo yani ridaiyo yani axad makhluuqana labadaa ilama wadaago oo ilama wadaagayay xadiidka marka macnihiisa sidaas qaala marka kibirku inuu yahay dunuubta waaweyn ee ilaahay isku shabihidda inay tahayba walidaalika ibnuاlqayim dunuubta markuu ka sheekaynayo anwaacdeeda wuxuu yidhaahdaa dunuubun malikiya wa dunuubun sabuciya wa dunuubun shayطaaniya wa dunuubun bahimiya addunuub almalikiya dunuubta boqortinimada waxyaabaha ilaahay la goonidayahoo lagu qabsado ama in lala yeesho laysku dayo waa dunuub dunuub boqoreed waa allaha boqorka ah baad boqortinimadii ku inaad la wadaagta rabtaa kibirkaa ka mida marka kan kaas ku mida dunuubta sabciyadana waa midda iyadu bugaagnimada oo dadka in lagu boodo xoolaha laga dhaco oo lalaayo ah bahiimiyadana zinada iyo wax la midkaa waaye kan kale isaguna marka shaydaaninimadana waa dadka in xumaanta loo qurxiyo qof xumaanta qurxinayo shirkiga iyo bidcada iyo dunuubtiisa dunuub shaydaaniya marka kan dunuubta ugu waaweyn buu ku jiraa kibirka marka qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa abu bakrin yacni bna cayaash can اlأcmash can ibraahiim can calqamata can cabdillaahi qaal qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waalih wasalam laa yadkhulu اljannata jannada ma galo man qof kaana fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa ou ahaaday mifqaalu xabbatin xabbad wax la eg oo min khardalatin geedka khardalka iniintiisa ah yacni mirihiisa ah min kibrin oo kibir ah oo ku jiro xabbadda khardalka wax la eg oo kibira qofay ku jirto jannada ma galo walaa yadkhulu naara naarta ma galo man kaana fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa qofkay tahay midqaalu khardalatin khardalka mirihiisa wax la egoo min iimaanin iimaan uu ku jiro labada xadiidna macnahooda waxaa laga kala wadaa qof kibir wax yar oo kibira uu ku jiro jannada ma galo macnaheedu waxay culummada ku fasireen dadka ugu horeeyo jannada gelaya ma noqonayo oo ilaahay wuxuu halis u yahay yacnii cuquubo alloo halis u yahay ee qofkii kibir intaa in la eg ay qalbiga uga jirto waa gaal ma laga wado weligiis janno ma gelaayo maaha macnaheedu ayb yacni dadka ugu horeeyo jannada gelaayo zumratulawaliin ma gelaayo isaga saasay dhaheen qaarkood ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu ka warramayaa ninka kibir wax yar oo kibira qalbigiisu ku jiro camalkiisaas inuu yahay camalu ahlinaar inuu gelaayo inuunan gelaynin taas ilaahay baa marka iskale waciidka qofka inuu ka takhallufaa dhici karto liasbaabi maa mawaanic in la helo walaa yadkhulu الnaara man kaana fii qalbihi midqaalu khardalatin min iimaanna macnaheedu waxay tahay waa dukhuulu اlkufaara laga wadaa sida ay gaalada u galaan oo ay ugu waarayaanoo kale isaga uma gelayan ee macnaheedu maaha ninkii iimaan yar le naar maba arkaayo ma laga wadan sida gaaladuusan u gelaynin haddii uu gala xataa macnaha marka xadiidka saas alimaamu nawowi sidaasuu yidhi qaala abu daawuud rawaahu alqasmaliyu can alacmash milahu isagoo kaleu wariyey qaala xadaanaa abu muusa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala xadaanaa hishaamu can muxamadi can abi hurayrata ana rajula ata اnabiya salى اllahu alيyه ali wasalam nin baa nebiga u yimid wa kaana rajulan nin buu ahaa jamiilan qurux badan faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo innii rajulun anigu nin baan ahay xubbiba ilaya aljamaal quruxdaa lay jeclaysiiyey nin quruxda iyo xaragada la jeclaysiiyey baan ahay wa ucdiitu minhu waxaa la iga siiyeyna maa taraa waxaan aad arkaysana waa layga siiyey oo xaragada iyo quruxdana waa jeclahay waana lay siiyeyo waa tan xataa maa uxibbuu inta aanan yani xataa maa uxibbuu ilaa aanan kaba jeclaaninba an yafuuqanii inuu iga tago oo igaga hormaro quruxdii axadun qof yani ilaa yacni qof inuu igaga hormaro quruxda oo iga yeesho aanan ka jeclaynba imaa qaala waxa uu yidhi ayb bishiraaki naclii wa imaa qaala bishisci naclii ayb qofna inuunan iiga hormarin muxuusan uga hormarayninna bishiraaki naclii kabtayda suunkeeda ow bishishci naclii kabtayda suulgeliskeeda waa isku mid un suunkeeda ilaa yacnii wuxuu yidhi kabtayda suunkeeda xataa in qof iga dheeraado oo igaga qurux bato aanan ka jeclayn afa min alkibri daalika afa min alkibri kibirka miyay ka mid tahay daalika kaagaas qaala laa buu yidhi maya walaakina alkibra kibirku laakiin man batira alxaqa waa qofkii xaqa ka yacnii diido ka kibro waqamaqa annaasa dadkana xaqiro kibir buu marka u tacriifiyey kibirku quruxda shaqo kuma leh ee kibirku waxaa weeyaan ninkii xaqa ka kibro oo ka santaago dadkana xaqiro oo liido ayb oo inay ka hooseeyaan ka dhigo ayb inkii marka labadaas sifo laga helo shay xaqa oo kuu yimid haddaad diiddo oo waxaan aniga see laygu sheegi karaa dhahdo waa kibirta kibirka lagu sheegaya kaas waxaa laga yaabaa dad fara badan haddii xaq loo sheego in xaqa uu ka santaago uu yidhaahdo maya aniga waxaas ma waxaasoo kale annaga ha noola imaanin ama aniga ha ila imaanin inuu yidhaahdo shaygiina waa xaq ninkaa waa santaagay xaqii buu ka kibray ayb ama qofda diin yaqaano wadaada ha noqdo ama qof iska caamiya ha noqdo wuxuu doonaba ha iska ahaado mara qofka haddii u xaqiiba ka santaago loo sheegi karinba xaqa oo haddii loo sheegana uu ka santaagayo kibirka kaas waqamaqa annaasana dadkana xaqiro oo dadkii marka loo sheego kaas muxuu yahay iyo kaas waxba laa yusaawi shay shay-an waxuu la egyahay male waxuu qiimo leeyahay male waxba maahan waa saas dad waxaa jira afar iyo labaatanka sac kalaamkooda intaas inuu yahay ilaa xataa dad culammada marka loo sheego maxay yihiin uu leeyahay kuwaas waxay yihiin ma laha xataa culimmadii hore ay ka baxsan la'dahay xataa ma fiicna marka taas oo kale kibirka lagu sheegaya kaas baabun fii qadri mowdici alizaari macawista hoosguntiga mowdiciisa qadarkiisa caddayntiisa yanii macawista ilaa intee in la egay ku ekaanaysaa qaala marka izaar buu yidhi qamiiska iyo waxaasoo dhan iyo surwaalka iyo kulli waa soo gelaya qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan can abiihi qaal sa'altu abaa saciidin اlkhudriya ayaan su'aalay can ilizaari izaar qaala waxa uu yidhi cala alkhabiiri saqadta saqadta waxaad ku dhacday cala alkhabiiri kii khibrada u lahaa waxan min yaqaan baad su'aashay waay mas'aladaada qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu yidhi isratu اlmuslimi qofka macawiskiisu ama hoosguntigiisu ilaa nisfi saaqi isratu lmuslimi qofka muslimkaa macawistiisu ama habmacawiseedkiisa isratun waa ficlatun waa masdaru hay-a wa ayb isratu lmuslimi muslimka hayatuhoosgunsida uu macawisaysto ilaa nisfi saaqi waa ilaa iyo shanshada bartankeeda barkeeda walaa xaraja wax dhibana maleh oo dembi maleh ow laa junaaxa ama dembi maleh fii maa baynahu wa bayna alkacbayni inta nisfu saaqa iyo anqowga hoostiisa inta u dhaxaysana ilaa anqowga laga gaarana wax dhiba ma leh israt lmuslimi qofka muslimkaa hay-atu habmacawiseedkiisa ilaa nisfi saaqi weeyaan ilaa shanshada bartankeeda walaa xaraja wax dhibana male ow laa junaaxa ama dembi fii maa baynahu nisfu saaqa iyo wa bayna alkacbayni anqawyada inta u dhaxaysana dhib ma laha haddii uu gaarsiiyo wamaa kaana asfala min alkacbayni wixii labada anqow ka hoos maro fa huwa fi nnaari fa huwa kaasi fi nnaari naar dhexdeedu ahaanaya maradaa naar gelaysa maahan anqowga waayo marka saaxibulkacbi yaa marka la naarayaa meeshaa laga naaraya marka naar isagiibaa marka naar loogu goodiyey ayb xaafidku marka wuxuu yidhi waxaasiluhu annahu min tasmiyati الshay bismi maa jaawarahu ow xalla fiihi shaygii oo lagu magacaabay meeshii uu la dersay maradii baa la sheegay laakiin hadda anqowgii laftirkiisii baa loo jeedaa ila maradii anqowgii baa isa saarana ayb man jara qofkii jiido isaarahu macawistiisa bataran kibir u jiido lam yandur illaahu ilayhi ilaahay ma fiirinayo xaggiisa marka cuquubo horleh waa midanna qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaanaa xusaynun iljucfiyu can cabdilcaزiiز bni abi rawaad wahuwa saduuq caabid rubamaa wahim warumiya biاlirjaaء akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsiتة can saalim bni cabdillaahi can abiih can الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi alisbaalu fi اlizaari alisbaalu isbaalku fi lizaari macawistu ahaadaa dhexdeeda wاlqamiisi qamiiskii wاlcimaamati iyo cimaamadii izaarkay qamiiska anqowga inay ka hoos maraan waa cimaamadduna say tahay cimaamadda faraqeeda ama fooddeeda gadaal laga ridaa waa inaynan aad u dheeraanin bay leeyihiin culummadu curfiga iyo caadada aynan dhaafin ayb meel hadda u go'an maysan sheegin laakiin sida curfiga inaynan gudbin oynan dhaafin marka qofka cimaamadda xirto oo food marka halkaas uu ka reebo fooddaas marka inaynan aad u dheeraanin man jara minhaa qofkii jiido shay-an wax qofkii ka jiido khuyalaa'a kibir dartii u jiido lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay ma fiiriyo xadiidkan marka khuyalaa'adaas marka waxay leeyihiin culammada imaamu nawowi oo kale waa waxbaa lagu qeydi karaa wasfigaas ninkii aan kibir u yeelin ma soo gelayay dheheen imaamu shaaficina sidaasoo kale u sheegay laakiin ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa markii nebigu uu yidhi man jara hawbahu ama famaa asfala alkacbayni fa finnaar markii uu yidhi umu salama markiiba waxay tidhi annaga seen yeelnaa rasuulka ilaahay ow anqowyadeenna iyo haddii aan markaa geyno marada aan anqowga ka hoos marinno cirbaheenni yaa muuqanaya iyada marka fahamkooda waxaan dareemaynaa marka saxaabada fahamkoodu inuu ahaa inaynan waciidkaas inay u fahmeen calaa iطlaaqihi maxaa yeelay haddii kibiri kibir la'aan ay tahay iyaga kibirkay iska dhaafi lahaayeen bis ibnu xajar marka wuxuu yidhi taasaa waxay deliil u tahay iyadoo kibir la'aanta laftirkeeda xataa inay wax ku jiraan ay dembi tahay qaala markaa wuxuu yidhi qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa bnu اlmubaarak can abi sabaax can yaziida bni abi sumayata qaala samictu bna cumara yaquul maa qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam fi اlizaari fahuwa fi اlqamiis wixii nebigu uu isaarka ka yidhi qamiiskuna waa leeyahay izaar baa nebigu sheegay qamiiskuna waa la mid ayb xadiidkii hore marka wuxuu leeyahay alisbaalu fi lizaari wاlqamiisi wاlcimaamatadaas cabdulcasiiz bin abi rawaad baa la gooni noqday oo la shaad noqday oo cimaamada iyo qamiiska iyo izaarka tilmaamaya inta dambe unbaa marka asxaabu saalim ay wariyeen intan hore cabdulcasiiskana la gooni noqday isaguna saduuqun caabidun rubamaa wahim ayaa loogu tarjamay keligii marka ma aqbali karo tafarud qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can moxamed bni abi yaxya wahuwa alaslamiyu اlmadaniyu wasnu abiihi samcaan ayaa la yidhaha saduuqun akhraja xadiidahu abu daawuud watirmidiyu fi shamaa'il wاlnasaa'iy wabnu maaja qaala xadaanii cikrimatu anahu ra'a bna cabaas buu arkay ataziru isagoo macawisaysanayo fayadacu wuxuu yeelayay xaashiyata isaarihi hoosguntigiisa yacnii geeskiisa yacni daraftiisa macawista marka la gashanaya yacni meesha hoose ee yacnii hoosguntigu uu ka wareegsan yahay kor iyo hoos uu leeyahay meeshiisa hoose oo gaarka ah ayb fayadacu xaashiyata isaarihi hoosguntigiisa daraftiisa ama gaarkiisa meesha gaarka ah wuxuu saarayey min muqadamihi hortiisa meeshiisa min muqadamihi xaggiisa hore ah calaa dahri qadamihi buu yeelaya gomadiisa korkeeda yani wuxuu wadaa yacni macawistiisa meesha hore horey gadaalay leedahay qaybta hore darafteeda ayaa waxay taabanaysay cagta iyo meeshay iska galaan iyo cagtu waxay leedahay meel cad iyo meel kore daahirku marka waa meesha kore marka macawistiisa ama hosguntigiisu horay waxay ka taabanaysay lugtiisa cagtiisa korkeeda ayb ayuu saaraaye wayarfacu min mu'aharihi hoosguntiga meeshiisa dambena kor buu u qaadaayo yacnii hoosguntigiisa waa u kala dheeraawa xagga dambena kor bay aaday kor u jirtay xagga horena hoosay soo jirtay ayb anqowguu ka hoos mariyey dammaahan ogowna hoosguntiga umbaa marka kala dheer hore xagga hore iyo xagga dambe qultu waxaan idhi lima ta'tasiru haadihi israta habmacawiseedkan maxaad ugu macawisaysanaysaa qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay atasiruhaa isagoo sidaa u macawisaysanayo baabun fii libaasi الnisaa marka sidaana inay bannaan tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fii libaasi الnisaa'i naagaha dharkooda qaala xadaanaa cubaydاllaahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaanaa shucbaةu can qataada can cikrima can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalama lacana nebigu wuxuu lacnaday almutashabbihaati naagaha isu ekaysiiyo min annisaa'i xaal ay naagaha ka mid yihiin birijaali ragga isu ekaysiiyo wاlmutashabbihiina kuwa isu shabaho min arijaali oo ragga ka mida binisaa'i naagaha naagaha ragga isu ekaysiiye iyo nimanka ragga isu ekaysiiye nebigu waa lacnaday lacnaddana marka waxay keenaysaa kabiire inay tahay dembi weyn alimaamu طabari marka waxa uu yidhi laa yajuusu lirijaali aلtashabuhu biالnisaa nimanku uma bannaana naagaha inay isu ekaysiiyaan fi libaasi dharka waziinati iyo quruxda ayb allatii takhtasu biاnnisaa'i wala alcagsi ziinada iyo quruxda iyo labiska ay naagaha la gaarka yihiin inay nimanka qaataan ma ahan oo ay markaa ay u labistaan sidii naagihii oo kale xaafidku wuxuu yidhi wakada fi اlkalaami wاlmashyi hadalka iyo socodkana waa la mid dhar keliya ma ahan ayb waama hay-at اllibaasi fatakhtalifu biاkhtilaafi caadati kulli baladin wuxuu leeyahay marka hay-atu labisku ama labiska caadaadka dadku way kala duwanaa karaan beledka aad ku nooshahay waxaan wixii naago u gaar noqdo oo dhar ah ha isku qaadanin haddaad qaadata naagihii baad shabbahaysaa dharka nimanka u gaarka ana naaguhu inay qaataan maahan maxaa yeele niman bay shabbahayaan ayb oo wuxuu yidhi marka waamaa hay-atu libaasi fatakhtalifu biikhtilaafi caadati kulli baladin faruba qowmin laa yaftariqu ziyu nisaa'ihim min rijaalihim fi lubsi waxaa dhici karta dhararka qaarkood raggii iyo naagihii nimankii inaynanba kuwa kala duwanayn ayaa dhici karta marka waa in loo fiiriyo curfiga iyo caadada beledka curfigu marka haddii uu dharka qaar naagaha uu ka yeelo dhar u yahay nimanku ma qaadan karaan markaas wa bilcagsina sidoo kale ayb laakiin waxa uu yidhi naaguhu waxay gaar ku yani laakiin yamtaazu الnisaءu biاlاxtijaabi wاlاstitaar shay laakiin waxaa jira naaguhu meel walbo muslin joogo ay iyagu uga soocan yihiin ragga waa maxay xijaabka iyo astarka oo naagti iyada waxay khaas ku tahay marka biاlاxtijaabi wاlاstitaar ninkuusa sidaas ma aha ayb dharka wixiisa kale macno ma leh habka un hay-ada dharka loo labisanayo hadday naagaha u gaar noqoto naagaha waa kaa noqon xariirta iyadu waa la sheegay nimanka waa ka xaaraan raggana waa u xalaal nimanka waa ka xaaraan naagahana waa u xalaal amaa dharka intiisa kale hay-ada loo labistay ku xirnaanayn shaati haddaad ka tolato adiga mara maro naagtuna ay jilbaab ka tolato dharkaasina marka curfiga la fiiriya naag iyo nin midkoodna uusan khaas la ahayn laa ba'sa wax dhiboo ku jira mal qaaran waxaan arki jirnay xijaabkay rabaan inay naaga ay duraan markaasay waxay leeyihin dharkan naaguhu xijaabka ka toshaan waa dharka ay nimanku surwaallada shaatiyada ka toshaan xadiidkaanu hadhow keenaa marka ha ka toshaan dharkee laakiin isku hay-ad miyaanan ahay ninkiina shaati buu ka dhigtay naagtiina waxay ka dhigatay mare jilbaab shaati iyo jilbaab jilbaab naagu u gaaryahay shaatina nin maxaa iska gale marka ya hoos waxay ka qaataan fulaanad iyo shaati dhib ma leh ziinada wixii ka muuqda kor unbaa la fiirinayaa maahane waxay hoos ka qaataan wax macnaa ma leh waxaan wax bannaanka laga arki karo wuxuu ninka naagu u egyahay ninuu u egyahay taa unbay ku imaan kartaa ayb wixii marka isagu de khilqo ahoo ilaahay u abuuray hadalka iyo wuxuu ku daray iyo socodkee haddii qofka ilaahay u abuuray hadalkiisa inuu cod jajaban uu yahay ama naagtii codweyne ilaahay u abuuray oo kale maalan maxaa laga samaynaa iyada ibnu xajar wuxuu leeyahay waa dadaalayaa qof kasta si uu u khilaafo jinsiga ka duwan isaga ayuu ku dadaalayaa wixii daaqadiisa iyo tabartiisa ka baxana looma haysanlaakiin isaga waa inuu dadaalo horta qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa abu caamir can sulaymaana bni bilaalin can suhaylin can abiihi can abi hurayrata qaal lacana rasuulu ullaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu lacnaday alrajula qofka yalbasu labisanayo libsata almar'ati haweenta hay-atu labiskeeda say naagta u labisato kale u labisanayo walmar'ata naagta ayuu lacnaday talbasu labisanaysa libsata arajul ninka hablabiskiisa oo kale qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan ulweyn wahuwa abu jacfar alcallaaf alkuufi iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu walmar'ata naagtii buu ahay marka wuxuu yidhi qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan ulweyn wabacduhu qiraa'atan calayhi xadiidka qaarkiisna waa qiraa'o aan ku dul akhriyay can sufyaan can ibni jurayd can ibni abi mulaykata qaal qiila licaaishata caaisha waxaa lagu yidhi ina imra'atan haweeney talbasu nacla kab ayay labisanaysaa haweeney baa waxay labisataa kabo marka waxaa dhici karta curfigii iyo caadadii jirtay naaguhu kabahaas inaysan qaadan jirin wax kale iyagu marka ay samayn jireen faqaalat waxay tidhi caaisha lacana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wou lacnaday alrajulata naagta nin iska yeelka oo min annisaa'i naagaha ka mid ah alrajulata bimacnaa waxaw jiinku waa godan yahay imra'atun rajula idaa tashabbahat birijaal naagtan nin iska yeelka ah taas nebiga waa lacnaday marka waxay leedahay de kabahan niman unbay gaar u yihiin curfiga marka wixii sidaas nin gaar u noqdo hadday naag labisato ama naag wixii gaar u ah nin uu labisto waa khalad buu ku noqonaya xadiidkan marka isnaadkiisa rijaashiisu waa fiqaad laakiin ibnu jurayj waa mudallis waqad cancanahu waana yacnii cancaneeyey imaam axmedna kitaabuulcilalka wuxuu ku sheegay rawaahu xajaaj alacwar can ibni jurayj biisnaadin aakhar walaysa huwa can ibni abi mulaykata ayb kuma jirin ayb xumaydina xadiidka uu soo saaray bayhaqina shucab uliimaan xadiidkii horeana macnihiisa tilmaamaysana baabun fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay yudniina calayhinna min jalaabiibihinna yudniina ha raariciyeen naagihii calayhinna dushooda ha ku raariciyeen min jalaabiibihinna jalaabiibtoodii marka naagta dharka ay qaadanaysaa waxaa weeyaan maro hoose waxay qaadanaysaa dirci ama saako adag oo dheer oo waasaca waxay qaadanaysaa khimaar intaas markay xirato bannaanka markay u baxayso jilbaab bay korka haddana ka qaadanaysaa naagta dharkeeda kaas maro hoose oo adagoo marka jidhkeedii hadhow yacni diraca uusan ka soo dhexbaxaynin saakada gorgorad iyo waxay noqotaba markaan gorgoraddaa korkeeda waxay ka qaadanaysaa haddana saaka dheer dircigu saakadaa laga wadaa nacam ee waxaan soomaalidu u yaqaanaan maaha nacam midkaan khafiifkao safiiqa maaha wax la sheega maro marka adagoo marka iyadu dheeroo iyadu jirkeeda ilaa yacnii hoos gaarayso ilaa cirbaheeda qarinayso waa dirci middaas khimaaray qaadanaysaa khimaarkuna waa marada ay ku daboolayso madaxa qoorta iyo xabadkan kore marada lagu daboola khimaar layidhaha ilaa saakadu ma daboolayso intaas ayb intaas markay qaadato bannaan u bixidda marka iyada intaa waxaa sheegtay aayat nuur suurat nuur aayatulxasaabna waxay ku dartay jilbaabkii jilbaabka marka bannaanka iskale isaga guriga male oo naagtii marka bannaan ma bixi karto ilaa iyadoo jilbaab xiran maaha hadday baxdo oo dembaabaysa nebiga calayh isalaatu wasalaam markii uu yidhi naagaha soo baxaan ayaa waxaa la yidhi idaa kaanat ixdaana laysa lahaa jilbaab middaan say ciidda u soo aadaysaa baa layidhi haddaysan jilbaab qabin markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal ll cl slam litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabiha walaasheed laba jilbaab qabto mid ha tabalcaaraysiiso hadday bannaan tahay marka biduuni jilbaab khimaar keliya in lagu soo baxo ama hagoog yar ama garbasaar lagu soo baxo hadday bannaan tahay waxaa la dhihi lahaa ha soo baxdo maba haysata naagtaan ileena daruura xaaladdan marka naagtaan maba qabto jilbaab nebiga la yidhi ha iska baxda ma dhihin wax kale ha raadisjilbaab la-aan yaynan bixindharkeedu marka iyadu sidaas waa yudniina ha raariciyaan calayhinna jirkooda korkiisa min jalaabiibihinna jalaabiibtuna marka waa marada weyn oo kor ilaa hoos haweenta ka qarinaysa ama jirkeeda badankiisa qarin yani gaarayso jilbaabkaas marka shuruud buu leeyahay wejigu waa sheegi doonaa baab kale ku imaan doonaa marka wuxuu leeyahay qaar baa aayaddan ku daro oo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna calayhinna la yidhi macna wejiga waa ku jiraa dhaho laakiin aayaddan marka aayadda kale marka baabka ka dambeeya ku imaan doontaan kaga hadli doonaa marka wuxuu yidhi qaala xadaanaa abu kaamil qaala xadaanaa abu cawaana can ibraahiima bni muhaajirin can safiyata binti shayba can caaishata annaha dakarat nisaءa alansaar caaisha waxay sheegtay naagihii ansaar faafnat calayhina way ammaantay korkooda waqaalat lahunna waxay ku tidhi macruufan shay wanaagsan waqaalat waxayna tidhi lamaa nasalat suuratu nuur markay soo degtay camadna ilaa xujuurin camadna waxay u qasdeen ilaa xujuurin aw xujuusin khaaabi wuxuu leeyahay ilaa xujuurin laa macnaa lahaa huna xujuurin macno kuma laha meeshaan xujuusin bizaayi baa marka macno leh macnuhuna marka waxaa weeyaan waxay u qasdeen maryihii ay hoosta ka xihanayeen marka waa meesha marka gunti maryaha ay dhexda ku xirtaan oo sida gorgoradoo kale ay ka dhigtaan ama markayba qaataan diraca iyo saakada oo kale dhexda midka ay isaga xiraan maryihii ay dhexda iskaga xiraayeen ayay u soo qasdeen shaka abuu kaamil baa shakiyey xujuustaana macno lehe fashaqaqnahunna way googooyeen faittakhadnahu khumuran markaasay waxay ka dhigteen khimaar bay ka dhigteen maryahoodii hoos iyo ay ku xihan jireen ay qabi jireen bay qaarkood waxay ka dhigteen khimaar xadiidkan marka wuxuu leeyahay nisaa alansaar riwaayo kale u keeni doonaa nisaء almuhaajiraat marka labada baciid maaha qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin qaala xadaanaa bnu hawr can macmarin can ibni khusaym can safiyata binti shaybata can ummi salamata qaalat lamaa nasalad markay soo degtay yudniina calayhinna min jalaabiibihinna kharaja nisaa'u alansaar naagihii ansaar baa baxeen kaanna calaa ru'uusihinna madaxyadooda iyagoo ayba yihiin alkhilbaan yacni tukaha iyagoo madaxyadoodii sidii tuko oo kale ah tukuhu aadu u madow yahay macnaha maryahoodii bay qaateen waa jexjeexeen madaxyadii bay marka ku xirteenoo khimaaray ka dhigteen aayaddan markay soo degteen markaasaa markii meel dheer laga arka waxaa la moodaa tuko tukaha marka waxaa looga shabaha yacni marada ayay madaxa ku xirteen madoobaanteeda darteed marada marka lagu xijaabanaya inay madoodaha shardi mia maaha wax shardi madow shardi maaha ayb keliya waxaa muhiima oo la rabaa dhar gaalana inuusan shabihin libaasu shuhra inuusan ahayn maro adag inay tahay waasac inay tahay waxyaabahaas amaa midab mucayanoo gaar ah shardi maaha laakiin adduunka hadda dadku dhaqamadooda waa kala gedisan yihiin dhulkan xijaaj marka xijaabku hadduusan madoobayn naagta inayba qaawan tahay oo kale agtooda ka yihiin dhulkan marka hindiya iyo bakistaan iyana xijaabka naaguhu ay xihanayan waa cadcad yihiin dharcad bafta marka cadka iyo madoogu iyo yacni midabka xijaabku inuu midab gaara yeesho lama rabee waa inuusan soo jiidanaynin un indhaha la raba libaasu ziina inuusan ahayn bis ayb min alaksiyati go-yaalkooda darteed yacni go-yaalka ay khimaarka ka dhigteene madaxa ku hagoogteen dartiisa baabun fii qowlihi waliyadribna bikhumuurihinna calaa juyuubihinna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qowlihi fii macnaa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa walyadribna ha xireen bikhumurihinna khimaaryaalkooda calaa juyuubihinna ha ku xireen jeebabkooda juyuub jeebabkuna marka waa halkaas meeshaas qoorta ka hoosayso ee uu ku aadayo kuleetigaa la yidhaahdaan marka macnuhu waxaa weeyaan khimaaradooda ha yeeleen jeebabkooda korkiisa oo yacnii khimaarkaas ha ku soo daayeen meeshaas dhuunta ah dhuuntooda ha ku soo daayeen si uu ugu qariyo khimaarka wejiga geesihiisa iyo qoorta iyo xabadka meesha ay diricu meeshuu kuleetiga ka leeyahay iyo iyo iyo yacnii ha qariyo meesha kaka korayso ayb qaala alfaraa faraa wuxuu yidhi luqowiga ahaa kaanuu fi ljaahiliyati tusdilu اlmar'ata khimaarahaa min waraa'ihaa waxay ahaan jireen naagtu waagii jaahiliyada khimaarka markay xidhato xagga dambey ka sii dayi jirtay si fiican u feerin khimaarka markay xirtaan naaguhu oo madaxa ay marada ku xirtaan gadaalay u sii dayi jireen xaggan hore uma sii daynayaan xaggan marka waa ka qaawan tahay naagtii marka oo ziinadeedii baa ka muuqata ayb wa takshifu maa quddaamaha xabadkeedan marka meelahan marka qoorta iyo naasaha u dhaxaysana waa faydaysay ayb haddaa fiirisaan marka dadkii hore laftirkooda innaga laftirkeenna xijaabkan intaunan saa u faafin naagaha maxaa qaalibka ahaa jiray gambo gambada marka madaxaa lagu xiraa halkaasmarka ama gadaal inay ka sii daayaanna waa dhici kartaa markaasaa waxaa muuqdo qoortii dhammayd naagti qoorteedii waa muuqataa khimaarkiina inuu madaxa iyo qoortaba asturaa la helay fa umirna markaa waxaa la amray bilistitaari inay is-asturaan oo ay jaahiliyada ay khilaafaan waalkhimaaru lilmar'atina kaalcimaamati lirajul wuxuu yidhi marka khimaarka meesha cimaamadda ay ninka u joogtaa naagtu khimaarka u joogaa sida la yeelayana marka ibnu xajar wuxuu ku sheegay isaga xadiidku ku tilmaami doona marka khimaarkoodii jeebkoodii ha yeelaan waay oo xagga hore hore iyo gadaalba wax ka daboola qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa ama hore ha ka daboolo gadaal waxaa laga yaabaa inuu marka uu ka daboolayo isaga intiisa badan hore inay kasooisoo daboosho siduu sheegi doono qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa xaau xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu وبن صرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا أخبرنا, أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت وحي تري يرحم الله نساء المهاجرات ناقيه مهاجرات كالله النحريسه الأول إهري لما أنزل الله عز وجل لما أنزل الله ألا مركو سودجي وليضربن بخمرهن على جيوبهن shaqaqna waxay googoosteen aknafa qaala bnu saalix waxa uu yidhi akafa akhafa muruuqihinna go'yaalkoodii kuwii ugu adadkaa go'a hoosaan la yidhaha almirqu huwa alizaar ibnu xajar saasuu yidhaha maryahoodii ayay googoosteen fakhtamarna bihaa way ku khimaarteen marka maryahoodii aad adkaabay goosteen waa ku khimaarteen marka khimaarku inuu adag yahay isaga laftirkiisa ibnu xajar marka wuxuu yidhi ay qadayna waxay ku dabooleen biwujuuhihinna wejiyaalkooda wa sifatu daalika sidaa sifadeeduna waxay tahay buu yidhi an tadaca alkhimaara calaa ra'siha khimaarka madaxay saaraysaa ayb wa tarmiyahu min aljaanibi alayman dhinaca midig ayayna ka soo tuuraysaa cala alcaatiqi alaysar garabka bidixayna ku soo tuuraysaa khimaarkii marka wuxuu noqonayaa markay madaxa ku daboosho oo ay madaxa daboolahaan ay ugu xirto dhankan bay ka soo marinaya midigta ah markaasay sidaan weji ugu soo daboolayso halkaanay saareen marka yani shibhi waxaa weeyaan sidaanoo kale marka uu yahay waxay samaynaysaa sidaanoo kale garabkana waa saaran yahay wejigiina waa ku daboolan yahay ayb saasuu marka ibnu xajar miaaniya ay qaayna biwujuuhihinna wuxuu yidhi wصifaةu dalika an tadaca alkhimaara calى ra'siha wa tarmiyahu min aljaanib اlaymanay ka soo tuuraysaa cala alcaatiqi اlaysar ay ku soo ridaysaa marka garabka bidix ayb wa huwa taqanucu waana taqanuca xaafidka juska tobnaad fatxulbaariga saasuu yidhi قال xdثna بن صرح qال رأyت في kitaabi khاlي عan cqayل عan iبن شhهاaب بإsناadihi وmaعنaaهi baab فيma تubdi المaرأaة min زيinatiha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan فيmaa waxa tubdii ay qarinayso ay muujinayso almarأaةu naagta waxay muujinayso min زiinatiha quruxdeeda qاala xadaثna يacquuب بن كacبi الأnطاakiي ومؤmل بن الفضل الxarاaniي qاala xadaثna الwليid can saciid bni bashiirin can qataadata can khaalidin qaala yacquub waxa uu yidhi yacquub ibna durayd ibni durayd yani khaalid buu u abtiriyeyoo khaalid ibni durayd buu yidhi can caaishata ana asmaa'a binta abi bakrin dakhalat calaa rasuuli illahi sal l slam asmaa binta abi bakr baa nebiga u soo gashay wa calayha iyada oo markaa ay wadato hiyaabun dhar riqaaqun jilicsan dhar jilicsan oo layska arki karo faacrada canha rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebiga waa ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa asmaaءu asmaay ina almar'ata haweenayda idaa balaqat haddii ay gaarto sina almaxiid qaangaarka xaydka da'diisa hadday gaarto lam yaslux uma suubana an yuraa minha in laga arko ilaa haada wa haada kan iyo kan maahan wa ashaara ilaa wejhihi wa kafayhi wuxuuna ishaaray wejigiisa iyo labadiisa calaa calaa ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi huwa mursalun xadiidkani waa mursal yani waa munqaic buu ka wadaa khaalid ibnu durayk lam yudrik caaishata ma soo gaarin wa saciid ibnu bashiirna laysa bilqawiyi saciid ibnu bashiirna daciif weeyaan ayb abu daawud marka xadiidkan waa daciifiye isagayb xadiidkan laakiin macnaha uu tilmaamayo wejiga iyo gacanta maahane kafaynka maahane macnaha uu tilmaamayo aayadda qur'aanka tafsiirkeeda raajixaaba sidaas ah ayb oo wqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahra minha ibnu jariir iطabari waxa uu yidhi markuu aqwaasha ku jirta ka soo sheekeeyey wa wla alaqwaali fii dalika bisawaabi qowlka sawaabka ugu dhow aqwaashaasi waxaa weeyaan qowlu man qaala qofkii yidhi cuniya bidalika alwajhu wاlkafaan ilaa maa dahara minha waxaa laga wadaa oo loo jeedaa wejiga iyo labada calaacalood yadkhulu fii daalika waxaa soo gelaya marka wejiga iyo kafaynka haddii la dhaho idaa kaana kadalika alkuxlu wاlkhaatamu wاlsiwaaru wاlkhidaabu wاlhiyaabu kulligaa soo gelaya dharka iyo yacnii faraantiga iyo waxyaabahaas dhan waa soo gelayan iyo indhakuusha iyo ayb sida culimmada qaar ay ku fasireenba وإنmا قلنaa ذلكa أولى الأقوال في ذلكa بصواaب waxaan u dhahnay buu yidhi لإجماaع الجamيiع culammadoo dhan baa waxay ku iجmاacsan yihiin عalى أنa كuلa muسلin qof kastoo tukanaayo أn yasتura cawratahu qof walboo tukanaayo inuu cawradiisa asturaa lagu iجmaacsan yahay fيi salaatihi salaadiisa dhexdeeda waxaa kaley ku iجmاaceen وأنa للمarأaةi أn تكشhiفa وجهaha وakafayha فيi صaلاatiha naaguhu markay tukanayaanna waxaa lagu iجmaacay wejigooda iyo kafaynkooda inay faydi karaan ayb wa anna calayha an tastura maa cadaa daalika inta ka soo hartayna inay asturto korkeeda inay tahay min badanihaa jirhkeeda ilaa maa ruwiya can اnabiy sal l slam marka xadiid wuxuu sheegay ilaa budhunka barkiis waa faydi kartaa iyo oo qataada uu dhahaya balaqanii oo daciif ah faإida kaana dalika min jamiicihim ijmaacan haddii dhammaantood markay tukanayso wejiga iyo calaacashu inay faydi karta ay ku ijmaaceen kaana macluuma bidalika ana lahaa an tubdiya min badaniha waxaa laga qaadanayaa buu yidhi marka haddayba ku ijmaaceen markay salaadda ku jirta inay faydi karto marka kalena inay faydi kartaa laga qaadanayaa buu yidhi kamaa dalika lirijaal sida ragguba lianna maa lam yakun cawratan wixii aan cawro ahayn fagayru xaraamin idhaaruhu wixii aan cawraba noqonin in la muujiyaa xaaraan maaha wإida kaana laha idhaaruhu dalika hadday muujin kartana kaana macluuman annahu mima اstahnaahu اllah wixii ilaahay soo reebayo ilaa maadahara uu yidhi inay tahaa meesha ka soo baxayso say sidaanuu yidhi ibnuاlqaطaani ilfaasiyina saasoo kale kitaabu nadarka alwajhu wاlkafaan weeyaan buu tafsiirkaasuu rajaxa axaadiid fara badanna macnahaas waa tusayaan ay ka mid ahayd naagtii markii nebiga uu yidhi sadaqada naagaha uu faray naag baa ka dhex kacday naagihii raawigii markaa wuxuu yidhi kaanat sacfaa alkhadayn naag yacnii wejigeedu uu markaa madoobaad soo galay oo yacnii qof duqowday oo kale ah ayaa wuxuu yidhi naagihii ka dhex hadashay oo markaas sheegtay maxaa nuqsaanu diinina maxay tahay iyo nebiga ku tiri naagtaas haddii wejigu in la faydi karaa inay hadday xaaraan tahay in la faydaa hadday xaaraan mamnuuca ay tahay see raawigaan ku tilmaamay marka waa yahay waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa laa tantaqibu almar'atu almuxrima naagta muxrimaddaa ma niqaabanayso oo markay xajka ku jirto inay markaa wejigeeda fayddo ama inay un sadli markaa xoogaa yar un kusoo wejiga ku soo dayso iyo yaa loo oggolaaday hadday iska fayddana ma la diidin naagihii marka sidaas xaalaadka qaarkood marka say ku dhici kartaa in cawradaada fayd naagta la amro ilaahay ugu dhowaaw in cawradaadii faydba say ku dhici kartaa salaadii iyo xajkii wejigii cawrada ahaa ha faydda say ku dhacaysaa oo ilaahay cawradiio la fayda miyaa loogu dhowaanayaa male iyadan axaadiid fara badan baa sheekh ilalbaani uu soo jamciyey laba kitaabba aad uu masaladaas ugu dheeraaday jilbaab ulmar'a almuslima iyo midkan kale la yidhaha araddulmufximka araddulmufximka dad badanoo mutashadidiinana aada ugu radiyey sheekha rag badan ay ka mid yihiin marka tashadud keliya uun adafka waxooda uu iska yahay marka isaga wejiga lama daboolo karana ma dhihine wuxuu leeyahy laakiin waa sunno waajibkay sunnada kala qaada uu leeyahay wejiga waxaa loo daboolanaa lilistixbaab laa liliijaab laakiin maya naag wejigeeda faydatay ma la dhihi kara naagtan cawradeeday bannaysaa ma la dhihi karo xadiidkaana isagu waa xoojiyey axaadiid kale iyo waxyaabo badan buu ku xoojiya kan qolooyinkaas marka mutashadidiintaana waxay yidhaahdaan xadiiu sufuur ay u yaqaanaan xadiidkan xadiiu sufuur yani xadiidkii isqaawinta wax noocaasoo kale marka ma fiicno xadiidii ijtihaadka culummadu isku khilaafi karaan in la yidhaha xadii yani iyagu waxay ka wadaan maba jira yani xadii jiraba ma ahan bay iyagu u jeedaan laakiin marka aayadda iyo macaanideeda iyo culummada jumhuurkooda marka la fiiriyo macnahaas ayb haddii marka dabcan fidno iyo waxa ay jiraanna inay iska daboolataa sideedaba afdal oho wanaagsan labadaas kitaaba marka oo wax kutub fara badan oo daalacday buu halkaa marka aqwaal badan ku soo guuriyey kitaabkan kitaabu nadarka iyo xataa aad buu usoo wax ugaga soo raray wax fara badan ayb tuwayjiri iyo isaga iyo aad iskugu radiyey bacdi naas baa markaa ku duro oo uga dhiga sheekh ilalbani meeshaan marka mowdicu yacnii dacni uga dhigo mowdicu dacnin fiihi bay uga dhigaan oo waxay yidhaahdaan marka masaa-isha uu ka hadlaayo sheekh ilalbani naagaha wejigooda cawro maahan buu leeyahay masale fiqhi ah maaha masale hadda waxba ku keenaysa ma oo weliba jumhuurku ay qabaan ayay noqonaysaa dad waxaan aragnay rasaa'il ay wax soo qorqoro dhahaya laytahu lam yu'allif jilbaab almar'a almuslima muxuuba u alifayba kitaabkan inuusan alifin baa u khayr badnaa lahayd yacni maxay tahay ninkan ilmahan yaryarkaa oo iyagu dhahaya yani culimmadii waaweyneyd ku dhahaya laytahu lam yu'allif ayb oo haddana dadka loo sii wado un looga dhigaayo yacnii aclamu اnnaasi biاlxadiid fii zamanina haadaa baa looga dhigaa dadka sidaas dhahaya oo culimmadii cizi bn cabdisalaam ibnu daqiiq ilciid yani axmed shaakir mid ka fakanaya aan jirin axmed maxamed shaakira waxaa la leeyahay yani wa fii dacwatihi dakhan ilmaha yararka ilma yararaa laga yaaba marka waxaas aada loogu dhiirigeliya dacwadii sheekh axmed shaakir waxaa ku jiray wasakh iyo yacnii dakhan baa ku jira isaga marka axmed shaakir iyo isaga xaggay kala joogaan allah mustacaan ruuxu hadduusan qadarkiisa aqoonin bilaxraa qadra hayrihi inuusan fahmin axmed shaakir yacnii dabaqo wakhtigan culimmadii sheekh ilalbani uu soo gaaray isaga axmed shaakir iyo mucallimi xataa waxaa weeyaan sheekh ilalbani waa ka dabaqo weynaay saasuuna sheekhu uu qiraa sheekh ilalbani waa dadka yani xadiidkan iyo saxwadii iyo yani waxaan u jeedaa xadiidkan iyo ku dadaalkiisii iyo dadkii jidka u furay bay ahaayeen mucalimi iyo axmed shaakir marka dad hadda joogo oo cilmiga ku yar inay yidhaahdaan yani mahmaa dadka culamo qaar ay yidhaahdeen war fiican ay ka dhaheen ayb waxa uu yahayoo annaga aan u jeedno yaan qabsanaynaa dadka axkaamta daahirkaa lagu qabana shiikaa saas yidhi iyo magacaas u bixiyey iyo wax macnaa ma samaynaysa shiiku warkiisu waa ijtihaad qad yukhdi waqad yusiib khaطaa marka meeshaan muuqdana waxaa ka mida nin culummadaas isku taagaa muxuu yahay isaga culummadii yacni xadiidka iyo sharaxii iyo tawjiihaadkiisii iyo dadkii lahaa haddii uu leeyahay dakhanaa ku jira iyo kan waa fulaan iyo midkan saasuu ahaa iyo mid ka fakanaya aysan jirin oo culummadii uu ku haysto kutubtii ay alifeen liajli hal mas'alo keliya war adima waxaa leedahay fatxulbaari hal mas'aloo ku jirta darteed inaan la alifina khayr badnaa lahayd miyaad leedahay maa annagoo og weliba fatxulbaariga masaa'il ay ku taallo aad khatar u ah oo caqiido taabanaya si qalada ugu qoran haddana maca daalika culummadii hore ma hayno waxa yidhi kutubkan inaan la alifin ayaaba ka khayr badnaa lahayd waxa yidhi mada bal waa laga faa'iidaystaayo waa waa lagu iftiinsadaa marka mas'alo fiqhi ah oodan adiga arag maxaad u malaynaya marka haddaad tiraa kaas inaan la alifinaa ka roonayd sidii sunnada inaad adiga leedahay oo kale qaarkood intaas xataa kuma ekaanina ilaa cusmaan ibnu cafaan iyo gaaraa uu leeyahay yacnii bidca xun oo yacnii aadaankan labaad oo lagu daray bidca xun oo qabiixa waaye iyo oo cusmaan sameeyey iyo wamaa ilaa daalika marka waxaasoo kale dadka saxaabada saa u duraaya iyo culimmada aysan ka baxsanaynin dadka in culummo looga dhiga maaha lagu xira ma aha ayb lianna maxaa yeelay inta adiga culummada kaa waaweyn oo kaa horayso inta aad kaga dayato oo aad ka ixtiraamto ayaa adiga dadka kaa dambeeya ay kugu dayanayaane ku ixtiraamayaan wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman macnaheeduna saasoo kaleba dii laakiin adiga mid kaa baxsanayo uusan jirin see adiga imaam lagaaga dhigana hadhow marka qaala abu daawuud hada mursalu khalid bnu durayk lam yudrik caaئiشhaةa wasaciid bnu bashiir laysa biاlqawiyi diinkuna mujarad waxyaaba la xifdiye maahane waa wax la fahmo waay mushkilada yanii qaradkas yani diinku waxay tahay nusuusta laga leeyahay in macaanidooda inta la fahmo sidii saxda eed loogu dhaqmo laakiin bimujarad wax kor laga xifdiye bis ma aha nacam oo wixii bayaani lahay ama caddayn lahaa ama dadka u sheegi lahaa dhanna xagga layska dhigo oo qofkii asaga un oo nusuus daldala maanta dhan aayado iyo xadiid xaggii xagga u raro khalaas dhisna aayaddan iyo xadiidkan see culummadii culummadii kaleo dhan aan waxba aan loo arkin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lcabdi addoonka yanduru fiirinaayo ilaa shacri mawlaatihi mawlaa yacnii sayidadii naagta isaga iska leh tinteeda feeranaaya qaala xadaanaa qutaybata bnu saciid wayaziid bnu khaalid bni cabdillaahi bni mawhab qaala xadaana alleyt can abi zubayr can jaabir anna umma salamata ista'danat rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam ummu salama nebigay istiidaan weydiisatay fi lxijaamati toobin ay ka istiidaan dalabtay inay istoobtay fa amara abaa aybata abuu aybou nebiga faray an yaxjumaha inuu toodo qaala xasibtu annahu qaal waxaan malaynayaa inuu yidhi kaana akhaaha min alradaacati buu ahaa walaalkeed xagga nuugmada ow amase khulaaman buu ahaa addoon wiil lam yaxtalim aan weli qaangaarin xadiidkan hadda marka tarjamada calaaqa sariixuu la leeyahay ma leh ilaa in la yidhaahdo maahane cunuga yarkan qaangaarin iyo addoonka isku mid ah oo naagta iska leh addoonka marka yacni addoonka iyo naagta isaga iska leh wuxuu u yahay sidii cunug aan qaangaarin oo kale sidaa in halkaas laga keena maahan qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa abu jumayc saalim bnu diinaar can haabitin can anas ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ataa faatimata faatima ayuu ula yimid bicabdin addoon qad wahabahu lahaa oo u soo hibeeyey qaala wacalaa faatimata faatimo korkeedana hawbun maro ayaa saarnaydoo maray wadatay idaa qannacat bihi ra'sahaa madaxeeda hadday ku soo daboosho lam yabluq rijlayha lugaheeda ma gaarayo waidaa qatat bihi rijlayha labadeeda lug hadday ku dabooshana lam yabluq ra'sahaa madaxeeda ma gaarayo falamaa ra'a anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu markuu arkay maa talqaa waxay la kulmayso dhibaato ah iyo yacnii xaraj ah qaala waxa uu yidhi innahu laysa calayki ba'sun wax baasa korkaagu ma ahaanin innamaa huwa abuuki wahulaamuki innamaa huwa isagu waxaa weeyaan abuuki aabbahaa waqulaamuki iyo addoonkaagii bisdhiba male cawradaada marka tan mukhafafada ah iyo yaa la sheegaa midda muqalladada ah dee yani maxram iyo kayrkiisba maba arka inay arkaan ma aha ama meelaha mafaatinta iyo wax saasoo kale ah maxramkii xataa marka meelaha inuu fiiriya ma aha ayb xadiidka marka tarjamadii xadiidku way isleeyihin horena waxaan u soo marnay mukaatabkii markaan ka soo hadlayna xadiidkii daciifka ahaa ee ahaa addoonku inta uu hadduu guto oo kitaabadii uu wax iska bixiyo ha ka xijaabtaan waa tii uu faray inay ka xijaabtaan marka taa laftirkeeda waxaa laga fahmayaa intuu addoon yahay inaan markaa aanay ka xijaabanaynin sida ay uga xijaabato ajaanibka oo kale baabun fii qowlihi caza wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay hayri ulilirbati ayb dadka aynan marka ziinadoodu yaynan muujinin ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumuurihinna calaa juyuubihinna walaa yubdiina ziinatahunna ila libucuulatihinna wa aabaa'ihinna ilaa aakhir aaya waxaa ku jirta marka aw taabiciina hayri ulilirbati kuwa marka yaa la yidhaahdaa marka hayru ulilirba yaa wa dadka aan marka xaajada u saaxiibka ahayn xaajada waa maxay xaajo naageed shahwo ma leh ibnu cabaas wuxuu ku fasiray midka ciniinka ah oo aan shahwe iyo yacni markaasi iyo haween inuu u hawoodo iyo midka aan lahayn ayuu ku fasiray ama midka aan naagahaba ishtihaynaynin oo cudur dartiis ama waayeelnimo darteed iyo wixii la mida ayb kaas marka hadday ziinadeeda marka wax ka mida uu arko dhib ma laha qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu hawr can macmarin can الzuhriyi وهiشhاaم بن cروة عن cروة عن cاaئشhaةa qاaلت kaana yadkل عalى أزواaج النaبiي salى الlaه عalيه aلي wsلم nebiga xaasaskiisa waxaa u soo geli jiray mukhanaثun mid naaga iska yeel ah in yanii sidii naagaha oo kale ah fakaanuu waxay ahaayeen yacuduunahu inay ku tirinayeen asxaabtu min غayri ulilirba dadka aan wax xaaje a naagaha ka lahayn ayay ku tirinayeen oo iska doqomadaa fadakala calayna الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan noo soo galay bay tihi yowman maalin wa huwa cinda bacdi nisaa'ihi isagoo naagihiisa qaarkood agtooda joogo wa huwa yancatu isagoo tilmaamaya imra'ata naag faqaala waxa uu yidhi innahaa iyadu idaa aqbalat hadday soo jeesato aqbalat biarbacin afar bay ku soo jeesataan naag buu tilmaamaya wa idaa adbarad hadday sii jeesatana adbarad biamaanin siddeed bay ku daba jeedisaa yacni waxuu ka wadaa markay sii jeesato dhinacan laalaabyada dhinacan midigna waa afar dhinacan midigna dhinacan bidixna waa afar marka siddeed waa laalaabyada markay soo jeedana laalaabyada yani dhinacan male gees gees male le horeya marka horeyna marka afar duuduub ayay caloosha ku leedahay saasuu ka wadaa faqaala الnabiyu salى اllahu alayه ali wasalam nebiga wuxuu yidhi alaa araa miyaanan arkaynin haadaa midkaani yaclamu maa haahunaa ayb alaa araa haadaa yaclamu maa haahunaa miyaan arkaynin yacni waxaan arkayaa uun midkaani inuu og yahay waxa naagaha ku jira oo nin hayru ulilirba inuusan ahayn baan u arkaa buu leeyahay laa yadkulanna yaanu gelin calaykunna idinka korkiinna yuusan idiin soo gelin haadaa midkaan faxajabuuhu way ka xijaabteen yuunan idiin soo gelin hadduu mar naagihii sidaa u tilmaamaya ninkan maahan hayru ulilirba ma aha ayb nin iska doqonoo marka naagahan xaajo ka lahayn maahan قال xdثna محمد بن داوuد بن سفyان qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن الزهري عن cروة عن cائشhaة بمعناaه qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن بن شهاaب عن cروة عن cائشhaةa بhذa الxadيiث زاaدا وأkرaجaه waa saaray ninkaa waa bixiyey fakاana bالbaydاء meeشha baydاء layraa buu ku sugnaa ayuu joogi jiray yadkhulu kulla jumcatin jumco kastuu soo geli jiray magaalada yastacimu isagoo cunto raadsanaya oo dadka baryayo oo cunto baryayo marka rasuulka dadka waa ka saaray dhexdooda mas'alo kalaa laga qaadanayaayo dadka dadka fidnaynaayo in dadka laga bixiyo dhexdooda si aan dadka marka loo fidnaynin dadka dadka diinkooda ka fidnaayo ama adduunyadooda ka fidnaynayo in la bixiyo bukhaarigana marka kitaabulaxkaam iyo meelahaas aakhirkeeda ama kitaabuulfitan iyo u baabaysana macnahaas ninkan marka waa saaray nebiga meeshaa buu joogi jiray qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid qaala xadaanaa cumaru can ilawsaaciyi fii hadihi اlqisati faqiil faqiila waxaa layidhi yaa rasuula allah inahu idan yamuutu inahu isaga idan ma haddaa saa yeesho saartayba yamuutu wou dhimanayaa min aljuuci baahi darteed ninkan haddii magaalada laga bixiyo bannaanka layskaga horo inuu baahi u dhintaa la arkaa faadina lahu wou u idmay nebiga an yadkhula inuu soo galo fii kulli jumcatin maratayn jumco kastaa laba jeer inuu yimaado usbuuc kastaa laba mar fayas'ala uma yarjic wixii xaajadiisa uu su-aasho uu laabto dadkii uunan dhex gelin maxaa yeele kan isagu ma layska ilaalinayo kan loo yani aad ugu daran yahay waxay tahay waxaa laga yaabaa naaguhu inayna iska ilaalinin fidno marka ku sameeya laakiin ninkan kale oo isagu xaajada u saaxiibkan doqonka aan ahayn isagu marka horeba naagaha waa iska ilaalinayaan dadkuna meeliba waa iska ilaalinayaan baabun fii qowlihi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin aayaddaa macnaha macnaheeda qaala xadaana axmed bnu muxamedin اlmarwasiyu qaala xadaana caliy bnu اlxuseyn bni waaqid can abiihi can yaziid الnaxwiyi can cikrimata can ibni cabaas wqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna fanusikha waa la nasakhay wastufniya waxaa laga soo reebay min dalika wاlqawaacidu min الnisaءi allatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna hayra mutabarijaatin biziina laakiin iyagana maxaa la yidhi waan yastacfifna khayru lahuna wallahu samiicu caliim inay isdhowraan baa wanaagsan oo iyaga u wanaagsan laakiin hadday dharka iska fudaydiyaan dhib ma laha ayb taasaa marka lagu nasakhay yacni naskhi maahane waa takhsiis ayb takhsiiskuna salafka curfigooda mararka qaar naskhiga ku sheegi jiray qaala xadaثna mxamed bn اlclا whuwa abu qurayd qaala xadaثna bn اlmubaarak can yunus can الزuhriyi qaala xadaثanii nabhanu mowlى umi slma can ummi salmata qaalat kuntu cinda rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisaan ahaa wa cindahu maymuunatu iyadoo maymuuno ay la joogto faaqbala bnu ummi maktuum ayaa soo jeestay ayaa yimid wadalika bacda an umirna biاlxijaab waxayna ahayd markii nala faray xijaabka faqaala اnebiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ixtajibaa minhu ka xijaabta faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi alaysa acmaa miyuusan indhoolo ahayn laa yubsirunaa uusan na arkaynin walaa yacrifunaa unan na aqoonsanaynin faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi afa camyaa waani antumaa labadiinna indhoolayaal miyaad tihiin alastumaa tubsiraanihi sow idinkooda ma arkaysaan isaga qaala abu marka xadiidkan waa daciif nabhaan ayaa ku jira qaala abu daawuud hada liaswaaji اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam khaasatan xaasastii nebiga ayay sidaan gaar u tahay oo iyaga yacni nin indhoolaha xataa agtiisa inay iska qariyaan ay ka tagaan ama ay wax u dhaxeeya wa qaala nebiyu marka inay khaas tahay buu rabaa marka inuu daliiliyo u keena marka wuxuu leeyahy waqaala nebiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi lifaatimata binti qays ictadii cinda bni ummi maktuum cabdullaahi bni ummi maktuum agtiisa ku ciddo tirso fainahu rajulun acmaa waa nin indhoolo ah fadaciina hiyaabaki cindahu dharkaaga ayaad agtiisa iskaga dhigan kartaa isaga kuuma jeedo marka xadiidkan waa saxiix marka wuxuu leeyahay kaas horena nebiga naagihiisuu gaar u yahay laakiin xadiidkaas hore maba ansixin qال xadثna mحamed بn عubaydاللaahi bn maymuun qala xadaثna mحamed بn cabdاللahi بn maymuun qala xadaثna الwليid can الأwزaaciyi can cmr bn شhucayb can abihi can jaddihi can النabiyi slى الlaه عalيه ali وasلم qaal إida زawaجa أxaduكm midkiin haddii uu guuriyo cabdahu addoonkiisa amatahu oo u guuriyo addoontiisa falaa yandur ilىa cawratihaa cawradeedii su fiirinin bis addoontiisii hadduu addoonkiisii u guuriyo ama nin kalowba u guuriyey maadaama isaga marka hadda milkulyamiin uunan ku isticmaali karin waa inuu aanu cawradeeda fiirfiirinin qaala xadaثna زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثanii daawuud bnu sawaar almusaniy can camr bni شhucaybi can abihi can jadihi can الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalam qaal إida zawaja axadukum midkiin hadduu guuriyo qaadimahu haadimkiisa cabdahu addoonkiisa ow ajiirahu ama ajiirkiisa uu guuriyo falaa yandur ilaa maa duuna surati wa fowqa arukbati naagtii waa marka hadday addoonkeedii guuriso falaa yandur ilaa maa duuna surati wa fowqa arukbati yaanu fiirin hse idiin dhigan idaa zawaja axadukum y khaadimahu cabdahu ow ajiirahu haddii uu guuriyo sax falaa yandur ilaa maa duuna surati wa fowqa arukbati yaanu fiirinin xudunta iyo jilbaha inta xudunta ka hoosaysa jilbahana ka koraysa iyounan fiirinin addoonta uu guuriyey yaanu ka fiirinin qaala abu daawuud wasawaabuhu sawaaru bnu daawuud almusaniy sayrafi wahima fiihi wakiicun baa ku wahmiyey baabun fi lاkhtimaari baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlاkhtimaari khimaaraysiga inta inay khimaar xirato qaala xadaثna زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna cabdالرaحmaan xaa xadaثna mسdد qaala xadaثna yaحya can sufyaan can xabiibi bni abi haabiti can wahbin mowlى abi أxmed can umi salmةa ana الnabiya salى اllah عalيه alي wasalam dakla calayha wuu u soo galay wahiya takhtamiru iyadoo khimaaranaysa faqaala waxa uu yidhi layatan laa layatayni layatan xir buu yidhi layatan halmar xirid soo xir laa layatayni laba jeer ha isku kor duuduubin yanii khimaarka hadduu duubin sidii cimaamad oo kale ha ka dhigin raggaa marka iyagu yanii cimaamadda kowr u sameeyo duuduubo adiga marka sidaasoo kale ha u duuduubin hal mar haddii aad xirto kabacdi marka kusoo dad kusoo dad qoorta iyo meelahaas ayb xadiidka daara qudni iyo xaakim iyana waa wariyeen rijaashiisuna waa hiqaat abu daa'uud iطayaalis iyo cabdirasaaq iyana waa wariyeen daara qudni iyo xaakim waxay sheegeen ninkan wahb mowla abi axmed waa abu sufyaan mowla bni abi axmed ahiqa weeyaan bay dhaheen daara qudni iyo xaakim xadiidka abu daa'uud iطayaalis iyo cabdirasaaq iyana waa wariyeen iyo imaam axmed qaala abu daawuud macnaa qowlihi layatan laa layatayni yaquulu laa tactama ha u cimaamaysanin midla rajuli sidii ninka oo kale laa tukarribhu ha ku celcelinin daaqan ow daaqayni yacnii hal yacnii daaq ama laba daaq ka badan ha ku celcelinin baabun fii libsi اlqabaaqiyi lilnisaa'i hada kani baabun baab weeyaan fii lubsi اlqabaaqiyi qibdiga marada loo nisbeeyey labisashadeeda xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu ubaabaya linnisaa'i ay labistaan ayb qibdiga marka waa maro masar lagu samayn jiro xaggaa ka imaan jirtay qaala xadaanaa marka xoogaa jilicsanayd qaala xadaana axmed bnu camr bni sarx waaxmed bnu saciidin اlhamdaaniyu qaala ahbarana bnu wahbin qala ahbaranii cabdالlahi bnu lahiyacata can muusa bni jubayr أna cubayd الlahi bna cabaasin xadaثahu can khaalid bni yaziida bni mucaawiya can dixyata bni khaliifata اlkalbiy annahu qaal utiya rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam nebiga waxaa loo keenay biqabaatiyin mare marka meeshaa loo nisbeeyey faacطaanii minha wuxuu iga siiyey qubطiyatan mara qibdi ah faqaala waxa uu yidhi isdachaa dilaaci sidcayni laba kala gooso faqdac axadahumaa midkood u gooy qamiisan qamiis waacdi laakhara ka kalena imra'ataka naagtaada si takhtamir bihi ha ku khimaarato falamaa adbara markuu jeestay qaala waxa uu yidhi wa'mur imra'ataka haweenaydaadana amar an tajcala taxtahu maradan hoosteeda inay yeesho fawban maro laa yasifuhaa aan sifaynayn nin mara ha ka hoos marsataan laga arkaynin nikaanaa marka marada inay iyada jilicsantaho laga arki karaa muuqato marka maro kale ha ka hoos marsato qaala abu daawuud rawaahu yaxya bnu ayuub qaala cabaasu bnu cubaydillaahi ibni cabbaas ayb xadiidkanna marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro inqiطaac khaalid ibnu yaziid lam yalqa dixyata alkalbiy ma uunan la kulmin ayb baabun fii qadri اdayli marada yacnii faraqyada ama marada raaricinteeda qadarkeeda daylka marada yacnii naagta maradeeda waxa ka raaraco ilaa intee in la eg bay marka raaricin kartaa qaala xadaثanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu can maliki can abi bakr bni naafic can abiihi can safiyata binti abi cubayd annaha akhbarathu ana uma salamata zawja الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam safiya binti abi cubayd waxay ahayd imra'at cabdillaahi bni cumar wa ukhtu mukhtaar alkadaab mukhtaaru bni abi cubayd athaqafigii marka dambe beenta shee yani nebinimadaba waxyiga iyo sheegtay waa laii waxyoodaa yidhi ayay la dhalatay calan ayuu lahaa jiray marka mukhtaarkaas dad badan baa isaga raacayoo xuseen markii la dilayba wuxuu dadka u sheegay inuu xuseen u aari doono oo dulmiga zuulin doono iyo ayay yeeleen dad badan baa marka raacay oo aad u fadli badnaayo fiicfiicnaa ayaa isaga markaas la saftay markii uu talada gacanta ku qabtayna wixii uu rabay iyo wixii qalbiga ugu jirayo bannaanka soo baxsaday ilaa marka dambe uu yidhaahdo meeshaan gogashaan hadda dhow jibriila ka kacay dhihi jira meeshaan aad arkaysaan jibriila mar dhow ka kacay inuu heerkaas gaarin kadaab marka mukhtaar alkadaabaa la dhihi jira dadka sidoodaba mukalafiin kuma aha waxa dadka qulubtooda ku jiran qofka muslimkaa haddii qof uu daahirkiisa wanaag uu ka arko wanaaggaas isagu markaas uu kula tacaawuno ama wax khayra uu kula sameeyo isaga ajarka khayrkaas waa leeyahay ninkan wixii quluubtiisa ku jirayna isagay dhibaysaan ibnu taymiyana waa sheegaa qaacidadaas oo kale wuxuu yidhaahdaa qofka haddii uu yanii qof dadkan hadda masaajidka ku jira salaadda tukanaya isku niyad maaha ninna salaaddiisii iyo niyo fiican markuu la yimaada jar badanuu helayaa ninna wax kalou leeyahay dana kalaa meesha ka soo galay adiga salaadaada marka ninkan saamayn kuma laha xumaantiisa xajkaagu ninkan kale xumaan kuma laha ayb wanaag kasta oo la sameeyo qofkan kale xumaan kuma laha haddii marka shaygan yacni waxaan la samaynayo hadday xaq yihiin wanaaggii iyo sifadii sharciga ahaydna meesha ay ka muuqatay ku badan tahay nin nin ama ama ama dhowr qofoodoo iyagu marka xumaan wadato ama barnaamij kale qalbiga ku haysto iyagoo waxaan kusii meelgaara ku dambaabi maayaan ibnulqayim tahdiibu sunankana waa sheegaya nin mukhtaarkan ka mida dadkii raacay oo nin aad u fadli badnaa ahaa ayaa ibnu xasmi xadiid ayuu ku daciifiyey liajlihi markaasuu yidhi ninkan saaxibu raayat اlmukhtaar buu ahaa intaasuu marka ceeb uga dhigay markaasuu ibnulqayim yidhi waxaas ceeb maaha wuxuu yidhi hadduu mukhtaar ibnu abi cubayd ou raacay fakaana maada maxaa ku jira hadduu markii horena dad badanaa saas u raacay haddii isagu xumaantiisiina uu ka joogsaday wanaaggii isaguna uu wanaag la yimid markii uu yacnii uu qaylinayay ninkan maxaa isaga ka baasan buu yidhi wax badan buu marka tusaalayaal iyuu sheegay meesha ku sheegay mujalladka koowaad oo cunulmacbuudka tahdiibka iyuu ku sheegayaa dadku marka mukallafiin kuma ahan qof allaale qofka aad wax la wadaagaysa qalbigiisa inaa og tahay mukallaf kuma tihin adiga laftirkaa kuwaan hadda aad la joogta yaa maxaa ka og tahay qalbigood wax ay waxa ku jira iyo ma ogaan kartid daahirka unbaa adiga leedahay can safiyata binti abi cubaydin annahaa ahbarathu anna uma salamata zawja اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaalat lii rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam waxay ku tidhi xiina dakara alisaara markuu sheegay isaarka falmar'atu yaa rasuul اllah naagtana ay fa isaaru lmar'a naagta isaarkeeda ka waran qaala waxa uu yidhi turkii shibran taaka ayay hoos u dejinaysaa xaggee laga qabanaa marka hoos u dejintanna anqowga anqowga taaka markii laga tiriyay hoos u dejinaysaa qaalat ummu salama waxay tidhi idan yankashifu canhaa waa faydmaya xaggeeda waxbaa ka faydmaya qaala fadiraacan dhudhun anqowga marka laga qabta dhudhun bay dejinaysaa laa tasiidu calayhi ka siyaadin mayso dhudhun قال xdثna إbrاhيم بن موسى qال أخبرnا عيسى عن عubayd اللahi عن ناaفع عن سuلaيمان بن يسار عن أmi سلمة عن النبي sلى الlه عليه لي وsلم بhda الxadيiث qال أbو dاوd rwاه بن إسحاaq وأyوب بن موسى عن ناaفع عن صفية qال xdثna مسدد qال xdثna يحيى بن سعيد عن سفyان qال أخبرnيi زيد الcamiي عن أbي الصديq can ibni cumara qaal rakhasa rasuulu اllahi sal ll slam nebiga wuxuu u ruqseeyey liummahaati اlmu'miniin fi dayli faraqa marada faraqyadeeda faraqeeda hoose shibran taako uma istazadnahu way ka siyaado dalbeen fazaadahunna shibran taako kalu ugu sii daray fa kunna waxay ahaayeen yursilna ilaynaa waa noo soo diraayeen dad bay noo soo diraayeen ama dharka ayay noo soo diraayeen fanadracu lahunna diraacan waa u taakeeyeynayna xaafidku wuxuu yidhi fatxulbaariga waafaadat haadihi اriwaayatu riwaayadan waxay faa'iidaysay qadra diraaci اlma'duuni dhudhunka la jideeyey waxa uu yahay dhudhunkan la jideeyey waxaa weyn laba taako qadra diraaci اlma'duuni fiihi waأnnahu shibraani bishibri اlyadi اlmuctadilati gacan dhexdhexaad ah labadeeda taako w anqowga marka laba taako dhexdhaada laga tiriyo intaas baa loo ruqseeyey iyaga marka طيب حديث كان حديث صحيح وياه وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى